bismillaahi raxmaan raxiim marka hore waxaan salaanta islaamka hawada usii marinaynaa guud ahaan dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan ee na dhegaysanaya ama daawanaya telefishinada dalka ee af soomaaliga ku hadla waxaanna u soo jeedinaynaa warbixin dheer kadib iyo falaanqayn iyo diraasad guddiga arrimaha dibadda ee baarlamaanka soomaaliyeed ay sameeyeen ayagoo gudanaya waajibaadkooda qaran ayaa waxay ummadda soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliyeed bay u soo jeedinayaan warmurtiyeedkani kaasoo la xidhiidha siyaasadda dalka iyo dibadda doorka ay ku leedahay dowladda federaalka ah soomaaliyeed iyo wasaaradda sida gaarka ah wada shaqaynta iyo waxaa afka qalaad lagu yidhaahdo oversightka guddiga kan uu ku leeyahay waxaana warmurtiyeedka ka soo baxay uu yahay qodobada soo socda guddiga wuxuu dareen ka muujiyey kow magacaabista safaaradaha iyo howlwadeennada dibadda ee aan loo marin sharciga nidaamka cadaaladda iyo habraaca isu dheelitirka awood qaybsiga dalka oo ay horay wasaaradda arrimaha dibadda u soo gudbisay ama ugu soo gudbisay xukuumadda iyo guddiga islamarkaana intase sharciyeedkaasi uu si buuxda u meelmariyey golaha shacabka soomaaliyeed madaxweynuhuna uu ku soo saaray dekareeto ku soo baxday faafinta rasmiga ah ee dawladda laba wasaaradda arrimaha dibadda oo ka baaqsatay inay si cad tilmaan uga bixiso qorshe howleedkeeda ku aadan jihaynta siyaasadda arrimaha dibadda ee la xidhiidhta higsiga qaran ee sanadka labada kun lix iyo tobanka iyo iskaashiga dawladda kala dhexeeya gaadhista himiladaasi sidoo kale urur goboleedyada iyo beesha caalamka wada shaqaynta ayla leedahay saddex in guddiga aan lagu xushmayn ee arrimaha dibadda shaqooyinkiisa iyo waajibaadkiisa qaran sharci ahaanna u siinaya xeer hoosaadka iyadoo si bareer ah hadiya jeer uu u hareer mariyo guddoonka baarlamaanka isagoo hadba iskiisa u soo xusha ama u magacowda ciddii uu rabo sida ka qaybgalka shirarka iyo howlaha sida gaarka ah loogu qaadaadhigayo siyaasadda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ama wixii la halmaada afar heshiisyo caalami iyo kuwa heer goboleedyo oo guddiga ka codsaday in wasaaradda arrimaha dibadda u soo gudbiso oo aan ilaa iyo hadda la soo gaarsiin sida e ama a heshiisyadii lala galay amisom yunisom iyo dawladaha deriska ama b iska xilsaarid la'aanta qiimo dhaca iyo gaboodfallada joogtada ah ee lagu samaynayo xasaanadda muwaadiniinta ama mas'uuliyiinta qaranka iyo jinsiyadda soomaaliyeed ee aanan jirin cid iska xilsaartay ilaa ay hadda si dawladnimo oo taabagal ah a ama c soo afmeerid la'aanta wasaaradda isqabqabsiga iyo isfahamla'aanta qaabka daran ee ka dhex jirta danjireeyaasha iyo howlwadeennada dibadda ee sida jaantaar rogan loogu meeleeyey safaaradaha qaarkood d ama da la socodsiin la'aanta hay-adaha dastuuriga qandaraasyada deeqaha gargaarka waxbarashada iyo mashaariicda kala duwan ee loogu yaboohay dadka iyo dalka soomaaliyeed ama dadka ama dalka iyo dadka soomaaliyeed shan kala saarid la'aanta siyaasadda gudaha iyo dibadda ee ku aadan dib u soo celinta iyo dib u dejinta qaxootiga soomaaliyeed ee dibadda ku nool iyo sidoo kale la socodka joogitaanka iyo dhaqdhaqaaqa hay-adaha ajaanibta ah ee dalka ku sugan lix isbarbaryaaca dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada oo saamayn xun ku leh sawirka siyaasadda qaran iyo guud ahaan xidhiirka kale dhexeeya dawladda beesha caalamka toddoba ka warqab la'aanta dawladda dhibaatooyinka adag ee haysta dhallinyarada soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan kuwa xabsiyada ku yaalla dalalka dibadda ah iyo meelka dhacyada joogtada ah ee lagu samaynayo xuquuqda aadanaha ee muhaajiriinta iyo jaaliyadaha soomaaliyeed ee qurba joogta ah oo aan ilaa iyo hadda wax tallaabaha dawladda ka qaaday aanan jirin haddaba ayadoo guddiga arrimahaas oo dhan uu ka si baaraandegayo isla markaana uu ka soo saarayo qodobbada tan kor aan ku soo xusnay ayaa ugu dambayn wuxuu ugu baaqayaa dawladda federaalka soomaaliyeed in ay si cad wax uga qabato dhibaatooyinkaasi kor ku xusan isla markaana si deg deg ah wixii khaladaad ee aan soo tilmaannay ama guddiga arrimaha dibadda uu soo tilmaamay wax uga qabato wabillaahi tawfiiq